si aan u abaabulno bulshada deegaanka una dhiiro gelinno ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo ciidamada deegaanka oo qayb weyn ka qaatay dib u xoraynta deegaankan looga xoraynayay nimanka khawaarijta ee muddada dheer dhibaatada ku hayay runtii waxaan leeyahay cid kastae gacan ka geysata waa mahadsan yihiin dowladda dhexena waxaan uga mahad celinaynaa madaxweyneha raisal wasaare ugu horreeyaan sida uga go'an tahay dalkan in cadowgan muddada dheer dhibaatada ku haya horumarka u diiday sidii looga xoro lahay siday uga go'an tahay waa uga mahad celinaynaa insha allah haddii ilay raalli ka noqdo waa la sii wadayaa howlgalka khawaarijtuna xaqeeqdii waxay joogtaa rafashada ugu dambayse ha lagula sii dhowaado deegaanadii la xoreeyena waa ka waa ka socotaa si wanaagsan ay uga socotaa xasilintu inta dhimanna waa la xoraynayaa ujeedka safarkayna aan maanta u nimidna waxay tahay furmaha dagaalka aan u nimiday inaan abaabulno dadka deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inaan u mahad celinno dadaalkii iyo qaybtii dhibaaxay ka qaateen xoraynta deegaanadan baaxadda leh inaan uga mahad celinno ciidamada geesiyaasha ah ee deegaanadan baaxadda la xoreeyey inaan u mahad celinno ee dhiiran gelinno ayuu qorshahayn u ahay insha allah haddii lay raalli ka noqdo dalka guud ahaan waa laga ciribtirayaa waana soconayaa howlgalku cid kastae gacan ka geysatana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hana lagula dhowaado ha lagula dhowaado nimankaanu waa liiceen geedku waa dhaciye aan dhammaystirno aad iyo aadaad u mahadsantihiin guulaysta ciidamada qaranka sida qaybahooda kala duwan iyo bulshada ku nool dowladda hirshadeeda guud ahaan iyo dadka is-abaabulay na waa ugu mahad celinaynaa xaqiiqdii gacanta libaaxay ka geysteen iyo siday u garab taagan yihiin ciidamada qalabka sido iyo siday qoryahooda u qaateen ee qof weliba ay u go'aansatay nafteeda iyo maalkeeda inay u hubto deegaanada in la xoreeyo waa uga mahad celinaynaa ballantaynuna waa dalkoo xura dalkoo nabada iyo khawaarijtoo dalka laga ciribtay haddii ilay raalli